warkii madaxdiisii ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa gubay gaari xamuul ah oo maleesiyaadka al-shabaab ah ay ka soo buuxiyeen waxyaabaha qarxa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxa ay qudha ka jareen argagixisa nin markaasi mas-uuliyiintooda ka mid ahaa oo lagu dilay deegaano ka tirsan gobolka shabeellada hoose maamulka degmada bajaale oo koonfurta gobolka muduga ka tirsan waxa ay faahfaahin ka bixiyeen dadka shacabka ah iyo maamulka inay iskaashadeen dhinaca horumarka maamulka degmada xamurweyne ee gobolka banaadirna waxa uu wada dadaalo lagu dayactirayo goobaha danta guud ee dalka wararka dibaddana waxaa ka mid ah dagaal socday muddo koob iyo toban maalmood oo farax looga gutay oo haatan beesha caalamka ay ku baaqday in la joojiyo waa abarjijaan iyo waddanka armeniya madaxweynaha waddankaasi maraysankana donald trump waxa uu ka qayb galay dood nabadeed
waxaan u baahannahay inaan aragno soomaaliya oo nabad ah qurux badan islamarkaana barwaaqa ah laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii mawaadan ogeyn muwaadin guushu inay ku timaaddo marka si wada jira loo howlgalo guuldarraduna ay timaaddo marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed madaxdeennu guusha waa inagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa aan wada jirno walaalayaal gacmo wadajir bay wax ku gooyaan
intaasi waxa ahayd warka madaxdiisii haatanna isagii oo bisan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa gubay gaari xamuula oo maleesiyaadka argagixisada ee al-shabaab ay kasoo buuxiyeen waxyaabaha markaasi qarxataasi oo ay doonayeen dadka in ay ku dhibaateeyaan maxamed cabdiraxmaan shugri ayaa warkan faahfaahinaya
ciidanka kumaandooska xoogga dalka ee gorgor oo ah howlgallo ka wada deegaanada hoos yimaada afgooye iyo balcad ee gobollada shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe ayaa waxay fashiliyeen gaari xamuul oo noociisu ahaa dhayne islamarkaasina maleeshiyaadka al-shabaab ay kasoo buuxiyeen waxyaabaha qarxa oo ay doonayeen inay ku dhibaateeyaan shacabka soomaaliyeed gaaridan ayay ciidanku ku gubeen deegaanka walamoy iyo bariga beeraha meel u dhexaysa webigana u jirta saddex kilomitir sida uu kusoo warramayo wariyaha idaacadda ciidanka qalabka sida maxamed cali sabriyo oo howlgalka qayb ka ahaa sidoo kale ciidanka kumaandooska xoogga dalka ayaa howlgal ku dilay horjoogihii maleeshiyaadka al-shabaab oo qaabilsanaa deegaanka basro kaasoo lagu magacaabi jiray ismaaciil sidow iyo saddex maleeshiyaad oo kale howlgalkan ayaa sidoo kale waxaa qayb ka ahaa guudooyinka saddexaad iyo toddobaad ee xoogga dalka soomaaliyeed kuwaasi oo howlgallo ka waday shabeellooyinka ciidanka kumaandooska xoogga dalka ayaa labadii maalmood ee lasoo dhaafay howlgal ka waday deegaanadaasi maxamed cabdiraxmaan shugri warbaahinta qaranka muqdisho dhinaca kale ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa horjoogo ka tirsan al-shabaab iyaguna ku dilay deegaano ka tirsan gobolka shabeellada hoose kuwaasi oo indhawaadeedba ay dagaal kula jireen mukhtaar timacade ayaa warkan faahfaahinaya cutubyo ka tirsan ciidanka xooga dalka oo howlgallo kan ah maleeshiyada al-shabaab ka waday deegaano ka tirsan gobolka shabeellada hoose ayaa ku dilay maleeshiyaad ka tirsan kooxda nabadiidka al-shabaab deegaano hoostaga ah deegaanka beriire ee gobolkaasi shabeellada hoose ciidamada oo ka ruuqaadsaday deegaanka beriire ee gobolka shabeellada hoose iyagoo xooraan ku helay in tuulooyinka boolow nuunay iyo nuunay ay soo galeen maleeshiyaad ka tirsan kooxda nabadiidka al-shabaab kuwaas oo kasoo cararay deegaanka basra ciidanka xooga dalka gaar ahaan ururka boqol afartan iyo saddexaad oo ka jawaabay cabashada dadka deegaanka ayaa gaaray halkaasi waxaana weerar waqti badan aysan qaadan ku dileen laba horjooga oo ka tirsan kooxda nabadiidka al-shabaab iyo toban dagaalame oo kooxda nabadiidka ka tirsana taliyaha ururka boqol afartan iyo saddexaad ee ciidanka xooga dalka dhamme axmed xasan siyaad oo la hadlay idaacadda ciidamada qalabka sida ayaa sheegay in howlgalka lagu dilay abaanduuliyihii kooxda nabadiidka al-shabaab iyo madaxii sakawaadka ee nabadiidka gobolka labada horjooga ayuu taliya axmed waxa uu magacadooda ku sheegay in horjooga ciise timi weyne oo ku magac dheeraa abuudheere waxa uuna al-shabaab u qaabilsanaa xilka abaanduulaha howlgelinta nabadiidka iyo horjooga qoori oo al-shabaab u qaabilsanaa sakawaadka gobolka sidoo kale ciidanka ayaa la kulmay qaar ka mid a shacabka ku dhaqan tuulooyinka ciidamadu ay ka xoreeyeen maleeshiyada al-shabaab iyagoona kala hadlay dhagarta kooxda nabadiidka al-shabaab iyo sidoo kale sida la isaga kaanshan karo dhibaatooyinka ay ku hayaan shacabka soomaaliyeed waxaana ciidanka xoogga dalka soomaaliya u sheegeen dadka deegaanka inay la wadaagaan dhagarta kooxda nabadiidka al-shabaab iyo halka ay ku sugan yihiin si looga dulqaado dhibaatada cadowga ku hayo shacabka soomaaliyeed ee caadiystay inay dhacaan xoolaha dadka masaakiinta ah ay leeyihiin
maamulka deegaanka bajaale oo ka tirsanaa koonfurta gobolka mudug ee dalka soomaaliya ayaa waxaa dadweynaha deegaanka iska kaashadeen sidii markaasi horumarada deegaanadaasi looga shaqayn lahaa baashe cali xaashi ayaa warkan eegaya
maxamed shuuke abshir gudoomiyaha deegaanka bajeele ee koonfurta gobolka midowga bartamaha soomaaliya oo la hadlay reediyo muqdisho codka jumhuuriyadda soomaaliya ayaa tilmaamay in horumarro kala duwan oo taabanay dhinacyo kala duwan ay ka jiraan deegaanka bajeele taas oo ka dhalatay iskaashi ay sameeyeen maamulka iyo sidoo kale shacabka deegaanka isagoona tilmaamay in sanadkan ay wadaan qorshayaal kale oo lagu dhisayo xarumo danta guud oo lagu adeego bulshada
xilligaan waxaa lagu jiraa xilli sanadkii horeeto gabangaba ah qorshayaasha iyo dadaalada horey sanadkii hore nagu soo qabsan waxaa ka mid ah in wadooyinka magaalada qaybo ka mid ah ee aad loo dhisay ilaa shan kiilomitra waddo gaaraysa waxaana sanadkii hore noo qabsoomay ilaahay filligii in isbitaalkii aad maaragtay qaybo badan lagu soo kordhiyey haddana dayactir qaybaha shaqeynaya dayactir fiican lagu sameeyey oo waxyaalo badan oo mutreel iyo kafiisa wax lagu soo kordhiyey sanadkan hadda soo socdan waxaan qorsheynayna deegaanka wax badan maaragtay lagu soo kordhiyo ay ka mid yihiin astaanihii qaranka meelo lagu yaqaano maaragtay meelihii lagu shaqeyn lahaa danta guud maaragtay oo ay ka mid tahay saldhiggii booliiska oo kaleeto oo maarata sabyo naga ahaa maaragtay astaamihii qaranka waxyaalaha diricda soo celinta diricda magaalada in magaalada lagu beero guryaha soo galay wadooyinka qaldan qorsheynayna haddii lahayd in maarata waxyaalahaas oo dhan wax badana ka bedel
qorshayaasha hore inii hergelay guddoomiya ayaa inka gacan siiyo inka caawiy
dabcan deeqbixiyaasha hay-ado badan oo maaragtay ee aasi ka mid tahay
mahadsan maamulka gobolka shabeellada dhexe ee dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa ka codsaday in ay kala qaataan dadkii uu saameeyey fatahadda webiga abukar maxamed bacadle waaka
iyadoo ay fatahada ka dhacayaan degmooyinka gobolka shabeellaha dhexe qaar ka mid oo ay ka mid yihiin mahaday jowhar balcad ayaa gudoomiye ku-xigeen gobolka shabeellaha dhexe dhinaca siyaasadda maxamed cabdi sheekh waxaa ugu baaqa dowladda federaalk soomaaliya in ay gacan ka siiso dadkani fatahaduhu ay saameynta xun ku yeesheen ku dhuftay haddii aan kaaga waramo guud ahaan gobolka shabeellada dhexe xaqiiqdii wuxuu sameeyey webiga shabeelle fatahaad aad iyo aada u baaxad weyn waxaa noogu dambeysay anagoo hayna yacnii qiimeyn ayuu mar labaad haddana webiga biyo keenay tii hore qiimeyntii aan sameynay waxay ahayd dhibaatada ugu weyn waxay gaartay saddexda degmo ee jowhar balcad iyo mahadaay haba u badnaadeen degmooyinka mahadaay iyo jowhara ugu badan dhibaatada ugu weyn dadkiina waxay ku barakaceen waa taqaanaa hadday biyo dhacaan dadka tuulooyinkii ay degan yihiin mar haddii qofka webiga jiinkiisa hadduu degan yahay biyihii gaaraan cid waliba waxay soo ceyrsanaysaa waa magaalada hadda waxay inta badan dadku soo barakaceen meelaha ku dhow magaaladaas oo taagyada ah sida libiga meelaha ka banaanka oo libiga laftirkiisa waa burkacay laakiin qaarna baledku uu soo kacay qaarna wuxuu u baxay ee banaanka laakiin dadka xooggiisa waxay soo galeen abubakar maxamed bacadale warbaahinta qaranka caasimadda dowlad goboleed hirshabeelle magaalada jowhar
maamulka degmada xamar weyne ee gobolka banaadir ayaa wada dadaalo lagu dayactirayo goobaha danta guud ee dalka muuse cusmaan abdo ayaa warkan soo aqriyay
maamulka degmada xamar weyne ee gobolka banaadir ayaa sheegay inay wadaan howlo lagu dardargelinayo bidci soo celinta nadaafadda degmada mashaariic dib u dhis iyo dayactir loogu samaynayo wadooyinka burbursan ee dhexmara degmada xamar weyne iyo howlo lagu furayo wadooyinka dhagxaanta ay ku xidhan yihiin ee degmada waxaa sidoo kale maamulka degmada xamar weyne ee gobolka banaadir uu tilmaamay inay wadaan dadaallo dhaqan celin loogu samaynayo caruurta derbijiifka ah ee isticmaasha daroogada ama koolada qaar ka mid ah bulshada ganacsatada ku ganacsada suuqa degmada xamarweyne iyo darawalada isticmaala wadooyinka ayaa ka codsaday maamulka degmada xamarweyne iyo maamulka gobolka banaadir inay dib u dhis ku sameeyaan wadooyinka oo uu ka muuqdo burbur aada xoogan ibraahim maxamuud nuur waxaan jecelnaha anaga waxaa ah bajaaldey maskiin ilmuhu xumaashtaan bajaaldey jidadku waa naga xidhan yihiin wadooyinkiina waa naga burbursan yihiin dowladdeena sharafta le waxaan ka codsanaynaa inay wadooyinka noo dhisto ayaan ka codsanaynaa magacii waa yuusuf xaaji isbaan ku nool xamarweyne ka shaqaysa ganacsadee ganacsigeennina waa iska liitaa maadaama aan dhex fadhina laami dhexbartankiisa marka laamiga iska dhex bursana aan dhex fadhinaa dowladda hoose waxaan ugu baaqaa inay laamiga dhisto oo nadaafadan laga shaqeeyo bilicda la soo celiyo ka shaqeeyo waxaan ku codsanaynaa dowladda sharafta leh waddadan buundooyinkana nalaga suubiyo canshuurta waa dhiibnaa mar walba waa bixinaa canshuurta waddadan wax wax ka qabanaya male biyo musqulaa lagu soo deeyaa gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada maamulka degmada xamarweyne cabdiraxmaan cumar cabdi ayaa sheegay in howlaha lagu nadiifinayo dayactirna loogu samaynayo wadooyinka burbursan ee dhexmara degmada xamarweyne ay meel wanaagsan marayaan dhinaca nadaafadda annaga waxaa degmada waxaan ku oo ka shaqeeya laba shirkadood oo nadaafadeed labada shirkadood labada qaybood ee degmada ayaa u kala qaybina afarta waax marka qaybna waxaa ka shaqaysa shirkad bilicdhoo qayrna shirkad kale ayaa ka shaqayso labadaas shirkadood ayaa noo qaabishay dhinaca nadaafadda alxamdulilah aad baan ugu dadaalnay dhinaca nadaafadda waxaa noo dhiman arrimaha wadooyinka oo horena aan u ballanqaadnay oo aan rajo ka leenahana in mar dhow ay noo bilaabo doonaan in wadooyinka degmada la dayactiro maadaama waddadu ay tahay haddana ganacsatada weliba xataa waxaa cod dheer uga codsanaynaa maadaama wadda aan la maraynin ay dayactirayaan waddada marinka halbowlaha u ah muqdisho oo dhanna isa goosha xamarweyney ku taallaaye fadlan waxaan ka codsanaynaa guddiga ganacsatada inay iyadana ay nagala qayb qaataan dhismaha waddadaas gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada xamarweyne cabdiraxmaan cumar cabdi ayaa ugu baaqay ganacsatada suuqa degmada xamarweyne iyo bulshada ku nool degmada inay gacan weyn ka geystaan howlaha lagu horumarinayo degmada xamarweyne ganacsatada waxaan ugu baaqaynaa dhismaha waddada laba weji waayo ganacsatada ganacsato heer gobola iyo ganacsatada degmada ah ganacsatada degmada waa inay ku xirnaadaan ganacsatada gobolka maalin waliba ganacsatadu waxay bixisaa kontonarkii lacagay ka bixisaa
oday soomaaliyeed oo lagu magacaabo cali xasan faarax oo shan iyo toddobaatan jiro oo ah qof aada u danyar ayaa lugtiisa midig muddo shan sannadood ka hor ku waayay xanuun soo wajahay hadda gurigiisa waxaa ku booqday waryahayaga nuur maxamed cali gudaha magaalada beledweyn ee gobolka hiiraan
cali xasan faarax waa toddobaatan iyo shan sana jir danyar ah oo ku nool magaalada beledweyne sanad ka hor ayaa lugtiisa midig waxaa haleelay xanuun kaasi oo sababay in lugta laga jaro balse hadda waxaa gaaray midda u harsaneyd xanuunkii waxaana dhaqaatiirtu mar kale ay u sheegeen in ay tahay jaris ama goysmo aabba cali xuseen faarax ma lahan wax carruur ah ama owlaad ah waxa uu ka soo jeedaa qoys danyar ah ma jirto qof maaraysa noloshiisa waxa uu ku nool yahay xaafadda buundaweyn ee magaalada beledweyne guri ay ka degan yihiin eheladiisa waxaa haysta xaalad nolol xumo ah aabba cali xasan faarax waxa uu sharaxayaa sida ay ku timid xanuunkani sababay in labadiisu lugood ugu dhaco anigoo xanuun ii yimid muddo shan sanaba ka sii horeyd xanuunkaasoo ka bilowday ma hadla xanuunkaasoo ka bilowday labada lugoodba in kabaabya gasho saan ugu socdoon ugu socday hal mar ayayba siibteen taas horta mugii hore to bahalaa cunay waa la qalay markii la qalay fartaasaa laga bixiyey calooshu waa qalan tahay waa sawirtayaan u malaynayaa muddo badanaan la jiifay oo bilka bila midaas kabacdi waa tan kaleetaa ku ciimanaysaan u lahay tii kale haddana waxaa ka daba yimid cudur gebigeedba ima roqtiri bahalna waa taabtay dooli iyo wuxuu ahaan kala gara waay iyo iyo yaanyuuro wuxuu ahaan kala gara waay bahalna waa meel uu ka firi sawa ay tiri halkaasay ku joogsato waa layla ordo kaydsanee la geeyo kombyuutara la saaro waxaa layidhi intiiba macnaha bowdada ka intaa dhiigeedu waa xiran yahay in hadda la goomuga dhiig socdaa ma jiro waana fadhiyaa waana ka sii daraysaa waa sii socotaa hali celshe meesha ay maaragtay ka gooyaan saas horta midaan lagu jaray jarid ka bacdi tanuuna saasay markii hore ahayd waatan kasoo sheekeeyey ma jirto aabbahan socod uu socdo waxaana habeen iyo maalin uu dul saaran yahay sariirtan idiin muuqato oo ku dhex taallo bac ama teendho oo uu ka degan yahay xaafadda buundaweyn ee magaalada beledweyne aniga deeq ma lahayn waxaan ahay nin cagtaa ku nool aho beledka u shaxaata oo lugihiisa ugu shaxaata qaraabana la jooga sidaasaan waxaa cudurkan ugu dhacay saasaa lugaha iyo waxaaba lagu waayay nuur maxamed cali warbaahinta qaranka soomaaliyeed magaalada beledweyne
halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaana waa rediyo muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya haatana wararka dibadda dagaal socday muddo koob iyo toban maalmood ah oo u dhexeeyey labada dal ee armeniya iyo azerbaijaan ayaa labada dhinacba waxaa soo garay khasaaro naf iyo maalbale iyada oo beesha caalamkana ay ugu baaqayaan labada dhinac inay dagaalka joojiyaan oo xabad joojin la sameeya si looga badbaado dhibaatooyin kale oo hordheh oo soo gaara dadyooga ku nool halkaasi lagu dagaalamayo halkaasi oo ah nogdona halkaasi oo ah najorno karabaaga oo inta ay socdeen dagaaladaasi ay dad badan ka carareen aqaladooda dhinaca kale ayaa madaxweynaha wadanka syriya waa madaxweynaha mayalka adag ee dagaalka lagaga qaadi waayo xukunka ee lagu magacaabo bishaar al asad waxa uu sheegaya in dhinaciisa maalinimadii talaadada oo shalay ahayd in dalkiisa uu diyaar u yahay in uu daboolo baahida halka ay dirirtu ka socoto oo markaasi karabaaga la yidhaahdo oo uu ciidamo u diri doono oo taageeraya ciidamada azerbaijan sidoo kale oraada ka jirta gobolkaasi ayaa waxaa walaac ka muujiyey madaxweynaha wadanka iiraan xasan ruuxaani oo sheegay maalinimadii talaadada oo shalay ahayd in xaaladda haatan ka jirta gobolkaasi labada dhinac ay isku haysato ay u muuqato in ciidamo shisheeye ay soo faragelinayaan amaba ay soo faragelin doonaan kuwaasi oo dana gaara kale hadalkiisana waxa uu ruuxaani ku sheegay in ay tahay mid dalka labadaasi dal dhibaatooyna ay ka soo gaari karaan haddii azerbaijan iyo armeniya aanay joojin dagaalka xasan ruuxaani ah ayaa telefoon waxa uu kula hadlay markaasi mas-uuliyiinta labadaasi dal madaxweynaha wadanka maraykanka donald trump ah oo isagoo ku jiray cisbital militari buu leeyahay ee ku yaala dalkaasi maraykanka kadib markii laga soo saaray oo uu ku soo laabtay aqalka caddaha ayaa waxa uu sheegay in uu doonayo inuu ka qayb qaato dooda labaad ee tartanka doorashooyinka madaxtinimada ee dalkaasi maraykanka oo bisha noofembar ee sanadkan iyaad u dhici doonta maalin kadib markii uu ka soo baxay cisbitaalkaasi milatariga ayaa waxa uu qaaday markaasi tallaabooyin uu ku doonayo in dooda labaad uu ka qaybgalo taasi oo uu ka soo reynayo cudurkii covid oo madaxweynuhu hareelay dhowaana qoraal oo maqribnimadii shalay uu soo dhigay bartiisa twitterka ayaa madaxweyne trump uu ku sheegay inuu dhowrayo ka qaybgalka dooda shan iyo tobanka bishan ka dhici doonta magaalada miami ee gobolka valoriga ee dalkaasi maraykanka madaxweynaha dalkaasi maraykanka ayaa khamiistii hore ku dhawaaqay inuu haleelayo cudursidaha corona virus kana xanuunsado isaga oo xanuunsan kaasi oo uu ku sheegay jimcihii inuu kasoo yaro ladnaanaya kadib markii la dhigay cisbital militariga uu leeyahay ee ku yaala magaalada washington ee dalkaasi maraykanka ururkaasoo qabanqaabiya doodaha madaxtinimada ee dalkaasi maraykanka ayaa la filaya in banaanbaxyo la samaynayo uu ka jeediyo khudbada qiimo leh madaxweynaha dalkaasi maraykanka donald trump dhanka kale musharaxa xisbiga dimuqraadiga ee doorashada madaxtinimada ee dalkaasi john biten ayaa xalay wariyaasha u sheegay in aanan la qaban doonin dooda qorshaysan in ay u dhexmarto isaga iyo trump haddii madaxweynuhu uu weli xilligaasi yahay mid qaba xanuunka covid oad ka dhegeysaneyseen radio muqdisho codkii jamhuuriyadda soomaaliya akhyaed hawada naga dhegaysatay saakay oo arbaca warnaga intaa